Machadka Crypto Elite ayaa arday bartay xirfadaha looga shaqaysto suuqyada online-ka ah gaar ahaan suuqa cryptocurrency magaalada Kismaayo oo uu qabtay munaasabadda qalin-jabinta. Xafladda loo qabtay ardayda bartay xirfadda crypto ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin isugu jira xildhibaano, wasiirro, agaasimayaal iyo marti sharaf kale. Ardaydii munaasabadda qalin-jabinta loo qabtay ayaa sharaxay waxyaabaha ay barteen.
magacaygu waa xaliimo cabdisalaan cawad ka tirsan dafcadda koowaad ee ka qabanjinaysa macadka barashada cripto currency ee magaalada kismaayo run ahaantii waxaan isdhihi lahaa wax aada loo baahan yahay oo deegaanka iyo bulshadu aada ugu baahanta ayay ahayd fikraddana waxaa waaye waxay u baahan tahay in aad hal abuurka la timaado
marka kooraskan wax badan aan ka faa'iidnay niyad baabaan u degayba oo sababto ah inaan qof isku kalsoon oo waxaan ogaaday wax samayn kara hortood oo kalsooni suuqan ka haysa aan ahay dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii munaasabadda kasoo qayb galay ayaa dhalinyarada ku dhiirageliyey barashada xirfadaha kala duwan ee muhiimka marka systemka digitalka ah oo aan dadka nagaasan hore ugu baraarugsaneen ama maaragtay jaamacadihiisa iyo iskuulladiisa aana hore loogu soo dhigi jirin faa'iido badanna way leedahay oo dunidu baa u guuraysa caqabaad fara badanna way leedahay oo maaragtay dhibaatooyinka haddaba dadka ku dhacay maaragtay yaa saameyn ku yeelanaya waxaa waxaa jira kudhig la yidhaahaa masiibada dunida ayadaa u macalin inay u baahnayn in uu kula socdo qof kale dhaqdhaqaaqa ula socdo in sidoo kaleeta aysan ku xadidaynin xadigii lacag oo aad ku qaadan lahayd teleefonkaaga oo waalidkaada uu ku qaadaa intii aad rabtid oo lacag ah oo teleefoonkaaga kugu jirto ugu dambeyn agaasimaha macadka cripto elite cabdirasaaq looyal ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey sida looga shaqaysto suuqyada online-ka iyo waxyaabaha ay bareen ardayda qalin-jabinaysay maadaama aan wakhti iyo muddo kooban aan soo saarnay dhalinyaro ilaa tisa dhalinyaro xirfadlayaal ah maanta fahansan suuqyada maaliyadeed kana shaqaysanayo ardayda maanta qalin-jabinaysa tiradooda waxay dhan tahay soddon iyo siddeed arday oo isugu jira hable iyo rag kana kooban fasallo kala duwan soo dhammaan ardaydaas marka joornigooda waxbarasho wuxuu soo bilowday abril tobankeedii waxaana barashada suuqyadan aan kaga soo bilownay from scratch from basic waa maxay aasaaska lacagahan kiribto waa maxay sidee lacagahan ay u shaqeeyaan lacagahan technology ay ku dhisan yihiin ee ah blockchain technology muxuu yahay waa maxay smart contract basic aan ugu soo bilownay marka waxaan barnay suuqyadan marka la joogo qofka si uu trader u noqdo ama investor u noqdo waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay tahay qofka inuu barto oo ah afarta analyse ee suuqyadan shaqeeya specially cryptada technical analysis oo qofka ka caawinayo inuu taxliiliyo akhriyo jaartiga suuqa fundamental analysis oo qofka ka caawinayo inuu tarjunto newsiska suuqan ee soo baxaayo sentimentii onjeenkii balas risk management oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan suuqyada marka la joogo oo ah maareynta hantidaada also waxaa siinay advanced lesson oo maxaa la yidhaahdaa self developmentia sida casharo mindset iyo psychology oo runtii sirta qofka suuqadan inuu guulaystay ay ku jirtaa ardayda bartay cilmiga looga shaqaysto suuqyada cryptocurrency ee loo qabtay munaasabadda ayaa ahayd difcaddii ugu horreysay ee uu soo saaro macadka cripto elite oo dhowaan magaalada kismaayo laga hirgeliyey